mar kale habeenkii xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid a gobollada banaadir shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan gado iyo gobolka baay haddaan ku hormarno magaalada muqdisho qarax xooggan ayaa lala eegtay guddoomiyaha degmada dayne leh ninka lagu magacaabo jacfar kaas oo dhibaatooyin xooggan ku haya dadka ku dhaqan degmada dayniile ee gobolka banaadir qaraxa ayaa ka dhacay guri guddoomiyaha dayniile uu ka degan yahay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho qaar ka mid a ilaalada guddoomiyaha badbaaday ayaa ku dhaawacmay qaraxa marar badan jacfar waxa uu ka badbaaday iskudayo dil oo ay qorsheeyeen ciidamada shabaabul mujaahidiin shabeellaha hoose waxaa xalay la weeraray saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah garoonka baraawe iyo deegaanada biyamaalow iyo buurcolow oo ka tirsan shabeellaha hoose dhawaqa rasaasta la isweedaarsanayay ayaa laga maqlayay goobaha laga dagaalamay iyo meelo ka baxsan idaacadduna weli tafaasiil kama aysan helin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi geeska kale jubbooyinka waxa ay mujaahidiinta al-shabaab xalay ka dagaalameen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin afmadow hosingow iyo cabdalla biroole marar badan goobaha aan soo xusnay waxa ay martigeliyeen weeraro ka yimid xarakada shabaabulmujaahidiin diinsoor oo dhacda gobolka bayna xalay waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhexeeyey ciidamada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee caratuurka u ah ciidamada itoobiya ee ku go'doonsan gudaha degmadaasi laba weerar oo qorshaysan ayaa lagu qaaday laba xero oo ciidamada soomaalida ah ay ku leeyihiin diinsoor waxaana la xaqiijiyey in dagaalkaasi lagu dilay afar askari oo uu ka mid yahay taliyo horin laguna magacaabo garuun dagaalka mujaahidiintu waxa ay ku soo furteen hal qori docda kale hiiraan xalay waxaa ka dhacay dagaallo iyo duqaymo ka dhan ah ciidamada soomaalida iyo kuwa jabuuti mujaahidiintu xalay waxa ay dagaal iyo duqayn ku ekeeyeen saldhigga ciidamada jabuuti ee jalalaqsi isla xalay waxaa la weeraray saldhigga ciidamada jabuuti ee beledweyn sidoo kale ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay buuloburte ku weerareen ciidamada maamulka hirshabeelle ee ku sugan buundada buuloburte oo ka tirsan gobolka hiiraan geeska kale gobolka gadow wararkay naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in mujaahidiinta al-shabaab xalay ay weerareen ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan magaalooyinka garbahaare iyo buurdhuubo xabashida ayaa lagu weeraray degmada buurdhuubo halka askarta soomaalida ahna lagu weeraray magaalada garbahaare howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli xarakada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka tirsan ay ku dishay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaa si isdaba joog ah xillida habeenkii u dhacaya weerarada iyo howlgallada qorshaysan oo ay qaadayaan ciidamada shabaabulmujaahidiin xilli shishayaha iyo lajiirayaashooda soomaalida ah quwadda ay isku halaynayeen ee maraykanka uu dib kaga guranayo gudaha dalka soomaaliya oo in muddo ah uu ku hayay faragelin isagoo caawinaya shishayaha afrikaanta iyo dowladda federaalka